aad baad umahadsan tahay haashima cabdinaasir dad horle ayaa ku shahiday duqeymaha yahuudda ka wada marinka khaza iyadoo muqaawamada falastiin ay fulisay howlgallo ka dhan ah yahuudda gumaystaha yahuudda ayaa halkiisa kasii wada duulaanka gardarada ah ee ku hayo ehelkiina dulmidiidka ah ee ku nool marinka godoonsan ee khaza iyadoo maalinkii lix boqol iyo afartanaad laga joogo tan iyo markii ay yahuudda jebisay xabad joojintii marinka khaza islamarkaana ay dib u bilowday duulaankeeda caadotooyo ee ka dhanka ah xiindaabka khaza duqeymaha yahuudda fulisay saacadihii lasoo dhaafay ayaa intooda badan la beegsay magaalada khaza iyo nawaaxigeeda sida ay sheegeen howlwadeenada caafimaadka ee ku sugan magaaladaas waxaana ka mid ah duqeymo ay ku shahideen laba qof oo rayd ah tiro kalena ay ku dhaawacmeen oo ay ciidamada gumaystaha yahuudda ku qaadeen guri ku yeelay xerada qaxootiga elbridge ee bartamaha magaalada khaza lix qof oo ku jira ilmo yar ayaa sidoo kale ku shahiday shan iyo toban kalena waa ay ku dhaawacmeen weerar ay yahuudda ku qaaday xarun caafimaad oo ku taala xaafadda rimaal ee bartamaha magaalada khaza xaruntaasoo gabbaad u ahayd dad barakacyaal ah sida ay sheegeen dhakhaatiirta ka howlgasha xarunta caafimaadka ee al-shifa ee magaaladaasi xogaha aan helayno ayaa intaas ku dirayay in hal qof oo rayda ku shahiday kuwo kalena ay ku dhaawacmeen duqeyn ay diyaaradaha yahuudda la beegsadeen guri ku yaala xaafadda talal hawa ee koonfur galbeed magaalada khaza masaadir ku sugan cisbitaalada khaza ayaa soo sheegaya in ugu yaraan afar iyo toban qof ay ku shahideen duqeymo yahuudda ka fulisay deegaano kala duwan oo ka tirsan khaza tan iyo waa berigii maanta isniin ah iyadoo laba iyo siddeetan qof oo shacab ah ay ku shahideen duqeymo cirka oo yahuudda ka fulisay marinka khaza maalinimadii shalay oo xad ahayd kuwaasoo intooda badan ka dhacay magaalada khaza xerada qaxootiga ee nusayraad isla wararkii falastiin ayaan ku wadi jirnaay ciidamada yahuudda ayaa shaaca ka qaaday in gantaa laga soo turay koonfurta marinka khaza uu ku dhacay mid ka mid ah goobaha yahuudda lagu deegaamay ee u dhow marinka khaza warbaahinta beenta iyo barbagandada ku caanbaxday ee yahuudda ayaa ku warramaysa in gantaalka uu ku dhacay goob hore ugu burburay weerarkii duufaanta al aqsa taas oo dayactir ay ku wadeen yahuudda sidoo kale warbaahinta yahuudda ayaa sheegaysa in laba askari oo yahuudda lagu dhaawacay waqooyiga marinka khaza kadib markii gaari ay saarnaayeen lala beegsaday gantaalka alyaasiin boqol iyo shan oo ka mid ah gantaalada sida adag u burburiya taangeeda cadowga yahuudda muqaawamada falastiin ayaa sheegatay mas-uuliyadda weerarkan iyadoo howlgalkan lala egtay yahuudda uu noqonayo kii toddobaad oo ay fuliyaan kooxaha wax iska caabinta falastiin tan iyo bilowgii bishan aynu ku guda jirno dhinac kale koox hubaysan ayaa weerar ku qaaday markab xamuul ah oo marayay badda cas markabkan oo ah nooca xamuulka ayaa lagu weeraray xeebaha dalka yeman taasoo keentay in biyaha ku qulqulaan gudaha markabka cabsina laga qabo inuu gebi ahaantiisa buquuso hay-adda howlaha ganacsiga badda ingiriiska ee lagu magacaabo u k m t o ayaa shaaca ka qaaday in markabkan xamuulka ay weerareen siddeed doomood oo yaryar oo marayay badda cas kuwaasoo markabka ku dhoobay rasaas iyo sawaariikh aada u xoogan waxayna sharaxday hay-addan britishka ee laga leeyahay dalka ingiriiska in koox hubaysan oo saarneyd markabka iyagana ay rasaas uga jawaabeen dableydii weerarka soo qaaday wakaaladda wararkii royters oo soo xiganayso ila walaadyo dhanka badda ah ayaa shaaca ka qaaday markabkan oo lagu magacaabo magic seas oo ku babanayay calanka dalka liberia balse asal ahaantiisa laga leeyahay dalka griiga weerarkan oo ka dhacay meel koob iyo konton kilomitir koonfur galbeed kaga beegan magaalada alxudeyda ah ee dalka yeman ayaa sababay in biyaha badda ay gudaha u galaan markabka taasoo keentay inuu deb ka kaco qaybo ka mid ah markabkaas iyadoo dhammaan shaqaalihii saarna markabka ay bad qabaan kadib markii uu badbaadiyey markab ganacsi oo halkaasi marayay sida ay sheegeen ilowreedyo dhanka ammaanka badda oo kasoo jeeda waddanka ingiriiska ilaa iyo hadda kooxda xuutiyiinta ma aysan sheegan mas-uuliyadda weerarkan balse dhacadan ayaa noqonaysa tii ay ugu horreysay ee dhinaca badda tan iyo markay kooxda xuutiyiinta ee gacansaarka lale dowladda shiicada ah ee iiraan ay ballan qaadeen inay joojinayaan weerarada ay ku hayaan maraakiibta maraykanka kadib heshiis ay kala saxideen iyaga iyo dowladda maraykanka ee hogaamiya donald trump geeska kale yahuudda ayaa duqeymo culus ku garaacday dekado ku yeela dhulka ay xuutiyiinta maamulaan ee dalka yeman diyaaradaha aan duuliyaha lahayn ee yahuudda ayaa sakhdii dhexe ee xalay duqeymo xidhiir ah ka fuliyay gobollo kala duwan oo ka tirsan dalka yeman kuwaasoo lala beegsaday goobo muhiim ah oo ku yeela dhulka ay maamusho kooxda xuutiyiinta ee ka dagaalanta dalkaas duqeymahan ayaa kusoo beegmaya kadib markii ay yahuudda soo saartay digniino deg deg ah oo ku socda dadka ku dhaqan goobahaas iyadoo ay sheegtay waa yahuudda in howlgallo militari oo iyaga ka dhan ah halkaasi laga abaabulayo weeraradan oo dhacay xalay ayaa lagu garaacay saddex dekadood oo muhiim ah oo ay ka mid yihiin dekada alxudeyda raas ciisa saliif iyo sidoo kale xarun koronto oo ku taala agaarka raas kathiib ee magaalada xudeyda siday sheegeen warbaahinta xuutiyiinta duqeymahaas ayaa sababay qaraxyo waaweyn oo laga maqlay inta badan magaalada alxudeyda ee waddanka yeman goobjoogyaal la hadlay warbaahinno caalami ah ayaa sidoo kale sheegay in goobo kala duwan oo ka tirsan magaalada alxudeyda uu dab xoogan qabsaday islamarkaana cirka isku shirartay uura madow taasoo muujinaysa khasaaraha xoogan ee gaaray goobaha ay wax ka dhaceen ay beegsadeen maamulka yahuudda qoraal ka soo baxay taliska ciidamada sahaynada cadowga yahuudda ayaa lagu sheegay in weeraradan ay yihiin fariclin toosa oo ka dhan ah duqeymihii isdabajoogga ah ay xuutiyiinta ku beegsadeen deegaanada uu maamulo maamulka yahuudda kuwaasoo geystay khasaarooyin kala duwan oo dhabarka loo saariyey maamulka cadowga yahuuda muuqaalo lagu baahiyey mareegaha internetka ayaa daaha ka rogay in duqaymahan ay yihiin kuwii ugu cuslaatan iyo markii yahuudda beegsadeen xarumaha saliidda ee dekada alxudeyda bishii luulyo ee sanadkii tegay ee labada kun afariy labaatankii xilligaasoo in ka badan soddon gantaale yahuudda ku garaaceen dekadaas maleeshiyaadka xuutiyiinta shiicada ah ayaa dhankooda shaac ka qaaday saacado kadib in ay qaadeen weerar loo adeegsaday sawaariikh balastig ah kuwaasoo ay ku beegsadeen dhulka yahuudda maamusho ee falastiin gaar ahaan garoonka bingorian oo ka mid ah garoomada ay aadka u isticmaalaan yahuudda inkastoo ay yahuuddu sheegeen inay soo rideen laba gantaal oo ka mid ah kuwa ay soo tuureen xuutiyiinta kana yimid dhanka yeman ugu dambeyntii dowladda griiga ayaa sheegtay in ay gacanta ku dhigtay in ka badan toddoba boqol iyo konton tahriibiyaal oo ka gudbay badda militeraneanka ciidamada ilaalada xeebaha ee dalka griiga ayaa shaac ka qaaday in ay gacanta ku dhigeen in ka badan toddoba boqol iyo konton tahriibiyaal oo si qarsoodi ah u gudbay badda militeraneanka kuwaasoo damacsanay inay gudaha u galaan waddanka griiga howlgalladan oo dhacay maalmihii lasoo dhaafay ayaa laga fuliyay agaarka jasiirada gaaftoos ee koonfurta dalkaasi taasoo qaybkaha dadaalada xoogan ay dowladaha qaaradda yurub sheegeen in ay kaga hortagayaan dadka tahriibiyaasha ah ee ku qulqulaya qaaradda yurub howlgalka ugu weyn ayaa ka dhacay meel shan iyo labaatan kilomitir koonfur bari kaga beegan jasiiradda gaaftos kaasoo lagu qabtay afar boqol iyo soddon qof oo saarnaa doomi kalluumaysi oo aada u yar ciidamada ilaalada xeebaha oo kaashanaya markab xamuulo watee calanka banama ayaa tilmaamay in dadkan soo galootiga ah ay meel dhexe la soo qaadeen ugu dambeynna loo gudbiyey dekadda agiya galini ee gobolka kareet ee dalka griiga sidoo kale toddobiyo lixdan tahriibyaal ah ayaa lagu qabtay meel soddon kilomitir koonfur kaga beegan jasiiradda gafdos kadib markii ay kusoo baxeen markab ganacsi oo watiyey calanka dalka marshaal kuwaasoo la geeyay dekada bale ijorah ee dalka griiga ee dhaca qaaradda yurub howlgallo kale oo ay fuliyeen maraakiibta ilaalada xeebaha ayaa lagu qabtay ku dhowaad labaatan qof isla jasiiradda gafdos kuwaasoo iyagana la tuhunsan yahay inay qarsoodi kusoo galeen dalka griiga dhinaca kale in ka badan toddobaatan tahriibyaal ah ayaa lagu qabtay meel labiiyo soddon kilomitir koonfur kaga beegan magaalada limani ee dalka griiga iyaga oo la socday markab laga leeyahay dalka burtuqiiska dhammaan dadkii lasoo qabtay ayaana loo gudbiyey xarumaha lagu xiro dadka soo galootiga ah ee ku yaela dalkaas howlgalladan ay sameeyeen ciidamada badda ee dowladda griiga ayaa muujinaya sida ay har iyo habeen ugu taagan yihiin dowladaha reer galbeedka in ay gacanta ku dhigaan dadka soo galootiga ah ee sida sharci darada kusoo galaya wadamada qaaradda yurub